kitaabkii yeremiyax yeremiyax cutubka koowaad kuwanu waa ereyadii yeremyax in xilqiya oo ka mid ahaa wadaadadii joogay anatood oo ku tiil dalka reer benyamin waxay isaga u yimid erayga rabbiga wakhtigii uu yoosiyax ina amoon dalka yuhuudda boqor ka ahaa sannaddii saddex-iyo tobnaad ee boqortooyadiisa oo wuxuu kaloo isaga u yimid wakhtigii yehoyaqiim ina yosiyax uu dalka yahuudda boqor ka ahaa iyo ilaa sannaddii kow iyo tobnaad ee sadkiya ina yosiyax uu dalka yahuudda boqor ka ahaa iyo ilaa waagii yerusalem maxaabiis haanta loo kaxaystay bishii shanaad markaasaa ereygii rabbigu ii yimid isagoo leh intaanan uurkii hooyada kugu abuurin ayaan ku iqin oo intaadan uurka ka soo bixin ayaan quduus kaa dhigay oo waxaan kuu doortay inaad nebi u noqotid qurumaha markaasaan idhi sayidow rabbiyow bal eeg anigu ma aan hadli karo waayo dhallinyaraan ahay laakiinse rabbigu wuxuu igu yidhi ha odhan dhallinyara ahay waayo waa inaad u tagta qof kasta oo aan kuu diri doono oo wax alla wixii aan kugu amri doonnaba waa inaad ku hadasha iyaga ha ka baqin waayo anigu waan kula jiraa inaan ku samata bixiyo ayaa rabbigu leeyahay markaasaa rabbigu gacanta soo fidiyey oo afkaygu taabtay kolkaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi bal eeg anigu ereyadaydii ayaan afka kugu riday bal eeg maantadan ayaan kaa hor yeelay qurumaha iyo boqortooyooyinkaba inaad rujisid oo aad dumisid iyo inaad baabbi'isid oo aad afgambidid iyo inaad dhistid oo aad beertid oo weliba ereygii rabbigu waa ii yimid isagoo leh yeremyahow bal maxaad aragtaa oo aniguna waxaan idhi waxaan arkaa ul yicib ah markaasaa rabbigu iigu yidhi si fiican baad wax u aragtay waayo ereygaygan ka fiirsadaa si aan u oofiyo oo haddana mar labaad ayuu ereygii rabbigu ii yimid oo wuxuu igu yidhi maxaad aragtaa oo aniguna waxaan idhi waxaan arkaa dheri karaaya oo wuxuu ka soo jeedaa xagga waqooyi markaasaa rabbigu igu yidhi masiibo ayaa xagga waqooyi kaga soo kici doonta dadka dalka deggan oo dhan waayo rabbigu wuxuu leeyahay bal eeg anigu waxaan u yeeri doonaa qolooyinka boqortooyooyinka waqooyi oo dhan oo iyana way imaan doonaan oo midkood kastaba wuxuu carshigiisa dhigan doonaa iridaha yeruusalaam laga soo galo iyagoo ku kacsan derbiyadeeda ku wareegsan oo dhan iyo magaalooyinka dalka yahuudda oo dhan oo anna waxaan kala hadli doonaa xukuumaddayda ku saabsan xumaantooda oo dhan waayo way iga tageen oo ilaahyo kale ayay foox u shideen wayna u sujuudeen shuqulladii ay gacmahoodu sameeyeen haddaba sidaas daraaddeed guntiga dhexda ku giiji oo sara joogso oo waxaad iyaga u sheegtaa wixii aan kugu amro oo dhan oo yaanan hortooda kugu nixine innaba wejigooda ha ka nixin waayo bal eeg maanta waxaan kaa dhigay magaalo dayr leh iyo tiir bir ah iyo derbiyo naxaas ah oo dalka oo dhan col ku ah oo col ku ah boqorrada dalka yahuudda ah iyo amiiradooda iyo wadaadadooda iyo dadka dalka oo dhanba oo rabbigu wuxuu leeyahay iyagu way kula diriri doonaan laakiinse kama ay adkaan doonaan waayo waan kula jiraa inaan ku samata bixiyo